Xaafadda Horseed ee magaalada Baydhabo waliba iyo kumeeta xaafado saameeyay roobabka dayrta ee kuquba haya magaalada Baydhabo taas oo keentay in xaafadda iyo kubug taalaan qoysas badan si uusan xaqiijin maamulka xaafadda Horseed ee magaalada Baydhabo weli qaybo ka mid ah xaafadda Horseed ayaa waliba ka go'doonsana qoysas kale oo idoosho weli iyo ka jaran biyo iyadoona dhammaan agabsho iyo weliba raashinkii saameeyay biyo gudoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada baydhabo isaaq maxamed nuur ayaa ku warbiye xaaladooyinka dembi ee xaafadda asaya ها كل ابن تصبر كان ضوه توم هرسد ما يكتر ياين ان شابوغ اللي بوله يكتر ياين ما كمان يقولوا ان دتك مقالد غدي بالغلن ان ددن غورن كريس كورنا جرا ددا مار ددن كورنا ان لون او او جيك كورسارنا جرا marka dadka magaalada jira una tuuli dadkaas meelma ka shaagaan waayo hatu meelan godeel ere laan turmida ku horjeedo aan godeel ere dadki koo saameeyaan waa marlamaatan unaati sheegahaynu dhina galgalgoobana guryaala ku dumeen derbiyaala ku dumeen buundooy gohen baawri la qaaday ada wali maal la argaay maal walka been laakiin naf walow nasibalaka dhimadeeraan male waan dad badanoo garaabeen si uu ku hookuroongali meelkumoodu ways own ha qobanay own ha gudbiinina jira maxamed abuukar tacjiib weliba uuse ku tirsan yaa guddiga gurmud walaal use iyo xubno kale oo ku tirsan guddiga waliba iyo kormeerana aana ku mid ee xaafado magaalada baydhabo ee biyo galana waliba uuse sharxaada kubiyaya walyaabo iyo ka argana xaafado iyo seedana
wabaliska denya hataa inuu guryaalkuna galna waynin sheegay inaa dhar badan mila saaranaayeen baala badan may larahay milasan ku tabi buyogi nafar guryaalkaas aan ka noolayn waanan ka noolaba korna lanka galonna biyo isu dhan yun badow runta leer biyo qoorta kayan seedaayan waana gurihila ka nooladaayo oo musquloy lahaayan oo may leeraha isu jikooyinsha lahaayan kadibo korna nafayan runtii waa dhibaatooyin waliba kadhiyay hanteedeed iyo nafteeda kadhiyan waliba ninshay in dadka dhimada oo weli hata walal haqiijiyo halqufayin taas hata waa waxyaabaha oo la tilmaamo karo mayleerahay guryaalkii oo hata ilaa hata mayleeran keela walaay biyo dhaaloogno oo mayleeraha isu jiyoogaasay guryaalkiina waaba duutahay biyan waay sidii lamaad dadkimeeliyeeda barakaana ku rooreen oo dibasa ku taben waliba korsaarka ayna xaafado oo markaasi magaala gudaasha oo mayleerahay oo injigna
wasiirka amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabduqaadir maxamed oo ku tirsan guddiga gurmudka fatahado koonfur galbeed ayaa waliba usoo baaqandiraya bulshada kanool koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo ini iyo kudheeradana goobo biyo iyo kabadiyina si iyo dhibaato markaasi hankadeerna
wali jira fatahaado fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada ilaahay sheenay sababaha ayaga jira wali fadaanahe qof kasta oo ciyaal iyo langnugul ah in nahaninbana meelo biyo badan ku socdaan buundooyinka gaar ahaan hiraabwali sababu korte mararka qaar markii isan fiiridaan in biyoogasay daddafaana sababu korto dadka isku mid ma eh dhalinyaro yaryara jarta ciyaal yaryara jara waalidiina jara oo nugul wali codsadaane marka qofkas in idiisroogo ciyaalka la reebo meelogaasay nahninban saas oo kale ciidamada amniga wali amriyiinah in dadka ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh so-o dadkaasay khatar ningalna nicmada ilaahay sheeni wal oo maylaarayusi ilaahay sheeni bani-aadam la reebo karo laakiin dadaalanana fari degmo kasta oo biibaxadaas ku socota oo degmooyinka koonfur galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hay-ado amniga waajibaadshona eeyi faraane in dadkaasay bal meelo khatarta ah lakula dardaaramo lakula hadalo dadka wacyigelin lansuubi